fatahaada webiga shabeelle ee toddobaadyadii lasoo dhaafay waxyeelada u geysatay magaalada beledweyne ayaa markan waxay gaartay degmada buulo burte waxaana ay kala jartay isu socodka xaafadaha magaalada biyaha ayaa ka dulbooday buundada magaalada oo lafteeda burbur uu kasoo gaaray qarax sanadkii hore ka dhacay lamana oga khasaarahay u geysan karaan doomo macmal ah ayaa loo adeegsadaa in la ysaga gudbo xaafadaha ku yaala labada dhinac ee webiga shabeelle biyaha webiga ayaa ku fatahay xaafadaha wadajir xaaji buube bag abeeso iyo indhaceel dadkii xaafadahaasi deganaa ayaa guryahooda ka barakacay iyagoo maciinsaday xaafadaha kale ee weli aanu biyuhu gaadhin qaarkood ayaa waxay ka waramayaa dhibaatada gaartay inta ay la eg tahay ilaahayaa mahad iskale biyahan ilaahayaa keenay ilaahii keenana ummadda waa ka waabi karyaa gurgaan degganaay waa kaas waa ka soo qaxay kaan ku soo qaxayna waa iiga daba yimideen musqulihii waa iiga dumeen derbigii waa dumay wax noolu iima jiraan haddii haddaan biyuhu noqdaanna meelan ku soo noqdho ma haayo waa tacsiirtaasaa la qabatay haddii alla ka raalli noqdo ilaahay tawfiiqda hala waafajiyo xaafaddu indhaceel xaafaddu waa indhaceel xaafaddu waa indhaceel waxaan nahay dadkii ka soo guuray gudaha magaalada markii ay biyobaxadu timi ay buundadii kala xidhmeen iyo magaaladii iminkana alxamdulilah halkan baanu iska joognaa biyaha nagu soo baxay oo kala xidhay xaafadihii waxay galeen biyuhu bogabeesay galeen indhaceel bay galeen wadajir bay galeen xaajibuubay galeen dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay wallaahi koley saamayn badan ayay ku yeesheen dadka biyahani waxaan ku ganacsanaynaa xaafadda xaajibuube waa laamida qarkeeda wax suuqa kuma hayno dadba ma jiro wax wax iibsanaya male dadkii miyigana roobabkan iyo waxaanba iyaguna gawaadhida soo mari maysa baaburtii marka annaguna halkan baanu iska joognaa alxamdulilah odayaasha dhaqanka magaalada ayaa sheegay in dadka reer buulo burte oo markii hore dhibano u ahaa godoomintii al-shabaab in haddana ay fatahaad ugu darsoontay
runtii iyadoo magaaladan kor ka xirnayd oo hoos ka xirnayd oo in muddo ah ay go'doonnahayd haddana hadda ku fataheen biyihii baxadi inay milacsadaan dadkaas go'doonka ah ee guryahoodii xalay ka jiifay bannaanka ee alaabtoodii iyo wixii yareeyo sahay oo ay haysteen biyaha ay ka qaadeen waxa aan leennahay reer hiiraan ama muslimiintoo dhan inay u gurmadaan dadkaas kaligeen ma aha degmooyinka dhan oo hiiraan inta badan biyaa galay inta webiga ku teedsan waxaan rabnaa in loo gurmado buundadina waad og tihiin inay dhibaato ku dhacday haddana aan la mari karin biyo awgeed way kala go'doomeen magaalada xaafada ka mid ah xaafadaheedii sida xaafadda bag abeeso indhaceel wadajir xaaji buube intaasba waa laga qaxay runtii waxaan leennahay biyo waa cadow waxaa ogaa kara ninkay guriga u galeenaa ogaa kara guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada buulo burte jaliil ciise foodey ayaa waxa uu ka codsaday dowladda federaalka in wax loo qabto dadka barakacay degmada buulo burte ee gobolka hiiraan
waxay soo galaan biyihii waa ujeedaan waa keligii ma cali cali waa xaafadda indhaceel afar xaafadood oo magaalada ka mid a ayay soo galeen oo arkaysaan ceelashii magaalada qaarkood waa dumiyeen oo afarta xaafadood ka mid ahayd sida indhaceel bogabeeso wadajir iyo xaajibuube afartaas xaafadood ay soo galeen buundadii iyo bariijkii oo go'aanna waa ku dhufteenoo waxawaaye waad arkaysaan waa dul marayay sawirrada ayaad ka arki doontaan sidaa darteed waxaan leenahay marka dowladda federaalka ee uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamsa iyo xukuumaddiisaba madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane dabageed wasaaradaha ku shaqada leh ee masiibooyinka in si deg dega looga qabto ummaddan waxna loogu qabto xilliga ay waxqabadka u baahan yihiin ummadda lala qaybsado annagu waxaan wakiil idii ka nahay degmada inaan misaajkii degmada ka jiro aan maaragtay ii sheeg aan idila wadaagno al-aarmiga ayaan anagu xaq u leenahay wakiilna idiinka nahay waxaan idila wadaagahaynaa in ay biyihii afarta xaafadood ay ku dhufteen ku soo dhuftay caasimadda beledweyne ee gobolka hiiraan annagana ayna soo gaareenay tahay sadar muqdiso halka dhan sidaa darteed waxaan mar labaad ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga hadday yihiin kuwa internationalka iyo local ngo gaada in ummadda reer buuliburta wax loo qabto oo xilli aan waxqabad aanan u baahnayn aanan la soo aadin xilliga waxqabadka u baahan yihiin la soo aado magaalada beledweyne biyihii dadka ka barakiciyey saddex toddobaad ka hor waa ay sii yaraanayaan walow ay soo badanayso qayladhaanta ka imanaysa deegaanada koofureed ee gobolka sida degmada buulo burte oo beledweyne dhinaca koonfur uga beegan ilaa boqol shan iyo toban kilomitir xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne